alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamedi wclى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kasiira kitaabu dacawaat baynu ku jiray wa can anasi radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama kaana yaquul wuxuu nabiga ilaahay ahaa mid yidhaahda allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wasayi'i اlasqaam ilaahay waxaan kaa magan gelayaa barasta oo xanuunka macruufka ah ee jidhka cadcadaanka ku sameeya wاljunuuni iyo waalida ama miir la-aanta wاljudaami iyo judaanka waa xanuun isna khatar oo xanuunada gudbo ka mida wa sayi lasqaami iyo xanuunada xunxun sayiu lasqaam ay qabiixuhaa baa loo jeedaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkana sidaa sheekhu u sheegay weeye waa xadiid saxiixa markii hore rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu ilaahay ka magan galay xanuuno gaarahoo khatara oo ah barasta iyo junuunka iyo judaamka markii dambena wuu camimay oo xanuunada halista ah oo dhan ayuu ilaahay jalla wacalaa ka magan galay sababtu waxay tahay bay ahlulcilmigu leeyihiin wallaahu aclam lianna xanuunada halista ah haddii qofka ilaahay ku sallido inuu sabro u adkaysto ayaa iska adag waxaa loo baqanayaa inuu ku sabri waayo oo waxa weeye uu ku adkaysan kari waayo oo sidaana markaa guuldarro iyo shar uu ugu dhaco sidaa awgeed baa xanuunadoo dhan rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay kama magan gelin ee xanuunadaa khatarta ayuu ka magan galay wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaahda allaahuma allah ow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min aljuuci gaajada fa innahu bi'sa adajiic maxaa yeelay wax lala jiifsado wax kula jiifsada iyadaa u xumaatay wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhiyaanati khiyaanada iyo ammaano la-aanta fa innahaa bi'sat ilbitaana waayo wax kugu gaar noqda oo ku xigoo kuu khaas noqda iyadaa u xumaatay rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkanna waa xadiid xasan ah oo saxiix buu markaa sheekhu sheegay laakiin waxay ahlulcilmigaad kala tilmaameen inaanu saxiix gaadhahayna uu yahay xadiid xasana uu yahay waaya gaajadaasi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu ka magan galaynaa waa gaajada dee halista ah ee qofka maaragtay edhibaysa weeye addajiicna waa almudaajic alladii yanaamu macaka fii firaashin waaxid waa ka kula jiibsada ee keligii firaash kugula seexda markaa wax kula waxa weeye jiibsada ama kula saaxiibo oo kuweheliya iyadaa u xumaatay dhibteeda ayay iska leedahay nafta iyo qalbigana raaxaysigiibay u diideysaa wakadaalika waxaa dhici karta khayaalaad faasida iyo daacadiioo qofku uu ka gaabiyo iyo khayrkii oo uu kari kari waayo waxyaabaha caynkaasna way sababaysaa waliajli hada sabab baa wallaahu aclam wisaalka loo diiday in wisaalka lala yimaado wakadaalika khiyaanada ilaahay jalla wacalaa uu ka magan galay waayo biisat ilbitaana bitaanada waxaa la yidhahdaa khaasatu rajul qofka waxa khaaska u ah baa la ydhahda gaar ahaan weli oo maryaha xag jidhkiisa xigaa la ydhaahda waxaana halkan looga jeedaa alkhaslatu alkhaasatu albaatina khaslad qofka ku gaar noqota oo weliba xigta waxa ugu xumaatay khiyaanadaasi iyo ammaano la-aanta waxa weeye khiyaano lagu samaynayo makhluuqii ama khaaliqii qaala wa can caliyin radia allaahu canhu anna mukaataban nin mukaatabahoo lala mukaatabooday baa jaahu u yimi nin lala mukaatabooday baa u yimi mukaatabkana sideedaba macnihiisu waxa weeyaan waa addoonka dadkii iska lahaa ay ku yidhaahdeen lacag intaa leeg iska bixi si aada u xorowdo lacag intaa leeg haddii aad keento waad xoroobaysaa marka nin caynkaasi ayaa u yimi cali bnu abi aalib faqaala wuxuu ku yihi innii anigu cajastu waxaan ka caajisay can kitaabatii kitaabadii layla kitaabooday ayaan ka caajiso oo aan bixin kari waaye fa acinnii kaalme qaala wuxuu ihi cali alaa ucallimuka miyaanan ku barahayn kalimaatin kelmado callamaniihinna uu ibaray rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam markaas saxaabigan jaliilkaahi amiiru lmu'miniin wuxuu jeclaystay halkuu uga dhiibi lahaa wax yaroo maaragtay adduunyo ah oo hadda uu ku saacido wax uga wanaagsan oo mar kasta uu akhrisan karo oo mar walba anfacaya inuu baro ayuu jeclaystay saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim khayrka aada iyo aad bay markaa u faafin jireen iyaguna way ku dhaqmi jireen dadkana way gaadhsiin jireen sidaasoo kale ducadan barista uu baray ma diideyso in waxa weeyaan uu dee maaragtay caawiyeyna way iska dhici kartaayoo markuu ducada baray wixii uu la qaban karaayo inuu la qabtayna waa mid suuro geli karta weeye waxaa kaloo xadiidkani uu inoo tilmaamayaa in furaska laga faa'iidaysto furaska khayriga ah ee wanaagsan in laga faa'iidaysto waxaa jirta wakhti qofku sheegmada aada waxu sheegto ama khayr aada barto ama wax wanaagsan aada gaadhsiiso uu ka qaadan og yahay uu uga maqal badan yahay wakhtiyo kale waa markaa ay fursadi jirto weeye alaa ucallimuka kalimaatin callamaniihinna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kelimaadkaasoo low kaana calayka hadduu korkaaga saaraan lahaa midlu jabalin buur oo kale oo daynan dayni addaahu allaahu canka ilaahay uu kaa gudi lahaa qul waxaad tidhaahdaa allaahuma kfinii ilaahay ou igaga kaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraantaada wixii xalaala ilaahay oo isiiyo igaga kaafi inaan xaaraan ku dhaco waxaad xarimtay waaqninii ilaahay oo igu kaaftoonsii bifadlika fadligaaga canman siwaaka ee can fadli man siwaak cidda adiga kaa soo hadhay fadligeeda ilaahow fadligaaga igaga kaaftoonsii oo mid fadligaaga ku kaaftoomay oo fadligaaga helay ilaahay ou iga yeel rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkuna sidaa sheekhuu sheegay weeyaanoo waa xadiid xasana weeye cidda daciifisayna may asiibin markaa ducadan oo kale waxyaabaha loo akhrisanayo waxaa ka mida daynka ayaa ka mid ah daynkuna dee waa iska howl badan yahay oo qofka dii dayn lagu yeesho weliba wuxuu iskaga bixiyana uu waayo weliba intaa ay sii raacdo in ciddii ku lahaydna ay xiijiso wixii ka doontoo laha keen ku shub xoolihii xageed joogtaa iska keen lacagtii maxaad isaga soo bixin weyde intaasu qofka hadday isu raacaan waa mid waxa weeye dhibteeda leh sooma aragtaan hawsheeda ayay leedahay nasalu llaha alcaafiya qaala wa can cimraana bni xusaynin wa can cimraana bn wa can cimraan bni اlxusayni radia allahu canhumaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalama callama abaahu aabbihi wuxuu baray xusaynan xusaynaha kelimatayni laba kelmadood oo yadcuu bihimaa uu ku ducaysto markaa kelimatayni waxa macnaheedu iyo looga jeedaa laba eri oo qura maahe waa laba jumladood oo mid waliba sideeda mufiid u tahay ayuu baray waayo luqada carabiga marka la eego alkelima waxaa loo isticmaalaa aljumlatu lmufiida loo isticmaalaa waa ka ibnu maaligu khulaasada ku idhaahda wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am waay qur-aankana ilaahay waa ka yidhi kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa iyadoo la ishaaraayo rabbi irjicuun laa ilaaha ila allahna kelimatu tawxiid baa la ydhahda waa maxay labadaa kelmadood ee uu baray allaahumma alhimnii rushdii wa acidnii min shari nafsii rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanuun allaahuma alhimnii ilaahay o igu hanuuni rushdii hanuunkayga ilaahay o igu hanuuni rushdiguna waa didu dalaal weeye walay waacidni ilaahay ou iga badbaadi min shari nafsii sharka naftaydana iga badbaadi rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun xadiidku markaa xadiid intan ka dheer buu ahaa tirmidina xadiid xasan uu ku sheegay laakiin xadiidku waa daciif weeye ahlulcilmi kalena way soo wariyeen sanadkiisa waxaa ku jira shabiib ibnu shayba nin la yidhaahdo ayaa ku jira kadalika alxasan اlbasriyu baa ku jira waanu cancaneeyey marka waa mudalis waqad cancana cilooyinkaa kala duwan daraaddeed xadiidkani waa daciif weeye oo xadiidkii markaa uu ninkan saxaabiga ah rasuulku weydiinayey sala allahu alayh wasalam imise ilaah baad caabudaa weeye qaala wuxuu uhi can abilfadli alcabaas bni cabdilmualibi radia allahu canhu qaala alcabaas ibnu cabdilmualib waa rasuulka adeerkii ruma marka waxaa lagu kunyeeyey inankiisa alfadli la odhan jiray waxaana la yidhi caruurtiisa ayuu ugu weynaa waaya qaala wuxuu uhi qultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow callimnii ibar shay-an shay ibar shaygaasoo as'aluhu allaha tacaala ilaahay aan wax ku weydiisto yani kelimaadaan ilaahay ku baryo markaan wax weydiisanaya ibar qaala wuxuu ihi sal llaha ilaahay weydiista alcaafiyata balaaya la-aan ilaahay weydiista ilaahay jala wacala alcaafiya inuu idin siiyo weydiista alcaafiyana waa ismu masder ama waaba masder tusinaya calaa maxwi dunuubi wasalaamati min alaafaati walcuyuub yani dunuubtana qofka in laga masaxo waxa weeyaan sidaasoo kale adduunyada intuu joogana xanuunadii iyo bukaanadii iyo fitankii iyo imtixaanadii kale dadka adduunyada ku qabsan jiray in laga badbaadiyo markaa sidaasay u noqonaysaa alcaafiyadaasi qofka adduun iyo aakhiraba ilaahay inuu badbaadiyo oo uu dhibaatooyinka ka nabadgeliyo waa kelmad markaa aada u macno ballaarhan famakadtu waxaan nagaaday buuhi ayaaman maalmaan nagaaday oo macnihi aan ilaahay caafiyadaa weydiisanayay uma ji'tu dabadeetana waan imi oo faqultu waxaan yaa rasuula allahi callimnii shay-an as'aluhu allaha tacaala shay ibarmaca i ducaaan ilaahay wax ku weydiisto marka wuxuu u yimi lialabi alisdiyaad ama lialabi ziyaada si waxa weeya loogu kordhiyo taa uu qaybay oo uu ku camal falaye qaar kalena loo baro qaala lii wuxuu dabadeeta rasuulku igu yihi yaa cabaaso cabaaso yaa cama rasuulilaahi rasuulka ilaahay adeerkiiyo ixtiraam dartii buu leeyahy halkaa iyo qadari salu llaha alcaafiyata ilaahay caafiya iyo balaayalaan weydiista fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba ilaahay jala wacalaa caafiya weydiista iyo balaayala-aan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu saxiixun xadiikuna markaa waa xadii sugan weeye oo sheekh saliim wuxuu odhanayaa waa saxiixun biuruqihi saxiixun biuruqihi oo markaa sanadkiisa waxaa ku jira dacfi laakiin shawaahid uu leeyahay oo xoojinaysa ayaa jirta sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyuna wuxuu ku tilmaamay saxiixun ligayrihi inuu yahay raxmat ullaahi calayh waaya caafiyadu markaa qiimahay leedahay ayuu xadiidkuna inoo tilmaamayaa labadii jeere adeerkee uu yimiba caafiyadaasuu hi ilaahay weydiiso wa can shahr ibni xawshabin waxaa laga wariyey taabicigii la odhan jiray shahr ibnu xawshab raximahu llah qaala inuu yihi qultu waxaan ku uhi liummi salamata radia allaahu canha waxaan ku idhi saxaabiyadda ummi lmuminiina ahayd yaa uma almu'miniina mu'miniinta hooyadoodey ma kaana akaru ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ida kaana cindaki maxay ahay ducada rasuulkaee ugu badani markuu kula jooga agtaada uu yahay markuu agtaada joogo ducada rasuulkaee ugu badani maxay ahay qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa akaru ducaa'ihi ducadiisa ugu badani yaa muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik yaa muqaliba alquluub ilaaha quluubta rogrogee gedgediyow habbit qalbii qalbigayga waxaad ku sugtaa calaa diinika diintaada ku sug rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanun xadiidkan waxaa ku jira shahr ibnu xawshab ninkaa la odhan jiray ayaa sanadkiisa ku jira waana daciif ninkaasi weeyo sayiu lxifdi ayuu ahaa waana taabici waayahay wa kadalik xadiidka sanadkiisu markaa sidaasuu daciif ku yahay ha yeeshe eh wuxuu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay shawaahid buu leeyahay uu ku asaxayo xadiidku sidaa awgeed xadiidka waa saxiixu ligayrihi buu iska gaadhayaa waayo shawaahid buu leeyahay xadiidku kala duwan marka markuu ugu yaryahay xadiidku waa xasan weeye waxaanu ina tusayaa xadiidkani ducadaasi sida rasuulku u badin jiray sala allahu alay wasalam yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik anasna isagu wuxuu xadiidkaynu soo maray ku tilmaamay inuu aada u badin jiray allahuma aatina fi dunya xasanata wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar marka waxaa lagu xambaaraya labadaba inuu badin jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam waayo labadaba waxaa ka soo wariyey laba qof oo aada iyo aada ugu dhowaa midna dee waa anas oo aan kaba faaruqi jirin buu ahaa oo shaqaalihiisii ahaa midna waa xaaskiisii had iyo jeer uu ag joogi jiray dee markaa ka warhaysay marka labadaba inuu badin jiray baa lagu xambaarayaa labadan saxaabina mid waliba kii uu aada uga maqli jiray uu sheegay waa tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mar haddii qalbigu isrogrog badan yahay sidaynu hore u soo xusnayna qalbiga qofku uu ku jiro bayna usbucayni min asaabici araxmaan oo ilaahay hadduu doonana uu leexinayo hadduu doonana uu toosinayo waxaa markaa qofkii uu baahi weyn u qabaa athabaat cala alxaq xaqa inuu ku sugnaado iyo inuu ilaahay jala wacalaa weydiisto inuu xaqa ku sugo waxaa jira haddaba arrimo badan oo keenaya haddii allaba kuu roon yahay xaqa qofku inuu ku sugnaado waxaa ka mid a inuu ilaahay baryuu ducaysto tan halkan waxaynu ku haynaa yaa muqaliba alquluub yaa musarifa alquluubna waa inagii hore u soo maray ducada qofku inuu aada iyo aada ugu dadaalo laba diinta ilaahay inuu u hiiliyo walayansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz in tansuru اllaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum waaya waxaa kaloo saddexa qofku inuu wixii ilaahay farayna raaco wixii loo diidayna iska ilaaliyo taasina waxay keentaa habaat baa lagu helaa xaq oo lagu sugnaado walow annahum facaluu maa yucaduuna bihi lakaana khayra lahum wa ashadda tahbiita afar waxaa kaloo sugnaanta keena tadabburu lqur'aani alkariim qur-aanka kariimkaa in loo fuursado la dhuuxo macaanidiisa oo la fahmo qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi liyuhabita aladiina aamanuu wahudan wa bushraa lilmuslimiin shan waxaa kaloo sugnaanta xaqa lagu helaa ataasi bisaalixiina waducaati saabiqiin in lagu daydo dadkii wanaagsanaa iyo ducaaddii khayrka qabtay qisaskoodii fiicnaana la akhristo sida ilaahay yihi wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wa jaaءaka fi hadihi alxaq wamawcidat wadikraa lilmu'miniin waxaa kaloo waxa weeyaan lagu helaa habaadka ilaahay xuskiisa dikru اllah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluuba marka arrimo badan oo athabaat cala alxaq lagu helo ayaa sidaasi u jira weeye fitankuna dee way iska badan yihiin gaar ahaan wakhtiyadan dambe iska akhiru zamaanka ah ee sharku batay waxa weeye si fudud baa qofku isaga leexan karaya iyadoo qofku uu wanaagsanaa qalbigiisa wanaag uu ku ogaa khayr uu ku ogaa ayaa waxaa dhici karta ilaahay haddaanu sugin si fudud inuu u leexdo xadiidkii saxiixana waa kii rasuulku sheegayo fitan baa iman doona ka qiطaci leyli اlmudlim yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira wayumsi muؤmina wayusbixu kaafira marka calaa kulli xaal fitankaasi ayaa keenaya iyo dhibaatooyinkaa jira qofki inuu aad iyo aada isu badbedelo qaala wacan abi dardaai radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana min ducaai daawuuda salى اllahu alayhi wasalama ducadii nebi daawuud waxaa ka mid ahayd mintaasi marka waa tabceedaya allaahuma allahayow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanaya xubaka jacaylkaaga aan markaa aad jeceshahay ayaan ku weydiisanaya wakadalika jacaylka anigu aan ku jecelahay waxuba man yuxibuka iyo cidda ku jecel jacaylkeedaan ku weydiisanaya waalcamala aladii yuballigunii xubaka iyo walcamala ay wa xubalcamali camalkii inaan jeclaadaan ku weydiisanayaa alladii camalkaasoo yuballiqunii i gaadhsiinaayo xubaka jacaylkaaga markaa i gaadhsiinaayo allaahuma jcal xubaka axaba ilaya min nafsi allaahuma allah ijcal ka yeel xubaka jacaylkaaga axaba ilaya midaan ka jecelahay min nafsii naftayda iyo wa ahli ehelkayga iyo wa min almaai ilbaaridi biyaha qabowba rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun waay midaan ka jecelahay macal biyaha qabow ilaahay ou ka yeel weeye xadiidkan marka la eego sanadkiisa waa xadiid daciifa weeye waay xadiidkani waa xadiid daciifa marka calaa kulli xaal ahlulcilmigu saasay markaa u daciifiyeen imaamu albanina wuu daciifiyey waaya ayib sanadkiisana waxaa ku jira cabdillaahi bnu rabiica ibnu yaziid adimishqi nin la idhaahdo ayaa sanadkiisana ku jira marka xadiidkaasi xadiid daciifa weeye ha yeeshee jumladaha xadiidku uu ka kooban yahay adilada ayaa u markhaati kacaysa qaala wuxuu uhi wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu e qaala ay annahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alibuu ku dhaga weeye qabsada oo laazima biyaada aljalaali waalikraam kelmaddaasi aada iyo aada ugu celceliyo ilaahay ku baryo jala wacala yaa da ljalaali waalikraam allaha jalaalka iyo ikraamka u saaxiibka ah weynida iyo ikraamka iyo karaamada iyo sharafta allaha iska leh waa ammaan ilaahay la ammaanayo oo lagu sifaynayo bimaa huwa ahluh qaala rawaahu tirmidiyu wa rawaahu nasaa'iyu tirmidi baa wariyey wa rawaahu nasaa'iyu nasaa-ina wuxuu wariyey min riwaayati rabiicata ay min xadiidi rabiicata bni caamirin alصaxaabiyi radia allahu canh isagoo ah xadiidka صaxaabiga rabiica ibnu caamir qaala alxaakimu xaakim wuxuu yihi xadiidu صaxiixu lisnaadi waa xadiis صaxiixu sanadkiisu yahay marka xadiidku waa صaxiixu bishawaahidihi sidaasi ayuu leeyahay asheekh saliim kadalika alimaamu اlalbaniyu isna saasuu quweeyey qaala wuxuu uhi aliduu bikasri laami wa tashdiidi daa lmucjamati macnaahu macnihiisu waxa weeye aliduu ee ilzamuu haadihi dacwata ducadan laazima oo qabsada wa akhiruu minhaa badiya oo ilaahay jala wacalaa in badan ku barya waay qaala wuxuu uhi wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala dacaa rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ku ducaystay biducaa'in kaiirin duca fara badan oo lam naxfad minhu shay-an waxba aanaan ka qaybin qulnaa waxaanu nidhi dabadeeta yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo dacawta waxaad ku ducaysatay biducaa'in kaiirin lam naxfad minhu shay-a faqaala wuxuu hi alaa adullukum maydin tusiya calaa maa yajmacu daalika kullahu wax arrintaa idin wada ururinaya aan ku ducaystay jawaabtu ahaa taquulu waxaad odhanaysaa allaahuma allahayo inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamadu sala allahu calayhi wasalam khayrka wixii uu ku weydiistay nebigaaga muxamedi sala allahu calayh wasalam min khayri maa kii khayrkiisa sa'alaka minhu uu ku weydiistay isagaba nabiyuka muxamadu sala allahu alay wasalam wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari ma stacaada minhu nabiyuka muxamadu sala allahu calayhi wasalam sharkii uu kaa magan gelay nebi maxamed sharkiisa sharkii macnii nebi maxamed uu kaa magan gelay baan ilaahay uu kaa magan gelaya wa anta almustacaanu wa anta adigu almustacaanu allaha la kaalmaystaa tahay wa calayka albalaagu korkaaga ayaanay ahaatay kifaayada oo adigaa ku filan ciddii waxa weeyaan ku maaragtay tala saarata ee kugu tiirsata ee ku cuskata ama wa calayka albalaaq ee korkaagu ahaaday wixii qofka gaadhsiinaya matluubkiiyo ujeeddadiisa ujeeddadiisaasoo ahaaday min khayr ay daarayn adduunyada iyo aakhiradaba khayrkooda walaa xawla walaa quwata ila billaah rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xasan buu ku sheegay alimaamu tirmidiyu calayhi raxmat ullah laakiin xadiidku waa daciif weeye waxaa ku jira leyth ibnu abi sulaym baa sanadkiisa ku jira waana daciif waay qaala wuxuu uhi can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kaana min ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ducada rasuulka ilaahay waxaa ka mid ahaa allaahuma inii as'aluka muujibaati raxmatik ilaahay waxaan ku weydiisanayaa raxmaddaada waxyaabaha waajibiyo keena wa cazaa'ima makfiratik wa cazaa'ima makfiratik iyo dembi dhaafkaaga waxyaabaha keena cazaa'imtan qudheedana wuxuu ku fasirayaa muujibaati gufraanik dembi dhaafkaaga waxyaabaha keena ee waajibiya wasalaamata min kulli ismin iyo dembi oo dhan inaan ka badbaado waalghaniimata min kulli birin iyo wanaag oo dhan inaan ka haniimaysto oo aan sameeyo on la imaado waalfawza biljannati iyo jannada inaan ku guulaysto wanajaata min annaari iyo naarta inaan ka badbaado qaala rawaahu alxaakimu abu cabdillaah wa qaala xadiidun saxiixun calaa shardi muslim xaakim baa wariyey saasaanu yidhi raximahu llah ma yeeshee xadiidku waa daciifun jidda yani aad buu daciifu yahay waayo sanadkiisa waxaa ku jira nin la odhan jiray xumayd alacraj ninkaasina waa waa matruuk weeye matruuk weeye sida daaraqudn iyo abu zurca iyo dahabi iyo keyrkood baa yidhaahdeen kaa xadiidkani waa xadiidun daciifun jiddan laa yufraxu bih ducooyinka kale ee rasuulkeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam ee aadka u badan baana inagaga filan qaala baabu fadli ducaa'i bidahri lghaybi wuxuu baab u yahay fadliga iyo qiimaha ay leedahay bidahri alghayb maqnaan in la ysugu duceeyo oo qofku waxa weeye cid kale uu u duceeyo fii kaybatihi isagoo maaragtay ka maqan ama isagoo laba jooga laakiin si sir ah uu ugu duceeyo hoos oo aanu maaragtay maqashiinahayn ugu duceeyo waaya arrintanna xadiidtaynu ku arki doonaa iyo aayaadkaba waa arrinun muujinaysa dadka muslimiinta inay iyagu walaala yihiin qofka muslimka ahina walaalkiisa uu ilaalinayo markuu la joogiyo markuu ka maqan yahayba ilaa markaa layna faray in loo duceeyo walaalkaaga muslimka markuu kaa maqan yahay balkii aad ka xaman lahaydeed wax ka sheeg sheegi lahayd kuwaana waa lagu diiday inaad u ducaysood wanaag iyo khayr ugu maqan tahayna waa lagu faray qaala llahu tacaala alla wuxuu uhi wladiina iyo kuwii baa iskala faygaa jaa-uu yimi min bacdihim dabadood yaquuluuna xaalay odhanayaan rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahay ow noo dembi dhaaf annaga iyo walaalaha iyagii iimaanka nooga horeeyeyba walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim marka aayaddan aayaad baa ka horeeyo rabbi wuxuu ka waramayey dadka foqorada ah ee fayga wax kuli cidda ay yihiin markaasaa ilaahay soo sheegay fuqaradii muhaajiriinta inay yihiin iyo fuqaradii waxa weeyaan ee ansaarta iyo dadka muhaajiriin iyo ansaar dabadood yimid dariiqooda raacee u ducaynaya qalbiga ka jecel afkana ka ammaanaya fuqaradooda dadka caynkaasi ayaa iskala weeyey marka aayaddan waxaa laga qaataa sida sida sheekh islaam raximah ullah uu u deliishaday fi lcaqiidati alwaasitiya dariiqa ahlu sunnaha marka la eego saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam aa mowqifka dhab saxda ah ee la iska taagayaa waa in qalbigana laga jeclaado oo aan laga necbaan afkana looga duceeyo oo waxa weeye laga ammaano ee aan laga cayn oon laga aflagaadaynin weeye dadka markaa saxaabada dabadood yimid dariiqooda raacay saasaa ilaahay uu ku sifeeyey saasna uu ku ammaanay marka aayadduna baabkeennan adducaa bidahri ilkeyb daliil bay u tahay oo sida looga qaadanayaa waxa weeye ee dadkan u ducaynaya muhaajiriinta iyo ansaartu ee mar walba waxa weeye lama joogaan iyagoo aan laba joogin bale dee lagaba yaabo inay dhinteenba saxaabadii rasuulka oo muddo kadib ay joogaan ayay u ducaynayaan taasaana ilaahay jalla wacalaa uu ku ammaanay waa tahay aayaddanna alimaamu maalik wuxuu ka qaatay raximahu llah ka raafidiga ah ee saxaabada rasuulka aflagaadaynaya ee afka ka caayaya uurkana ka necab ee aan ka jeclayn inaanu fayga waxba ku lahayn waayo dadka fayga kuli kuma sifaysna arrintaasee didkeeday ku sifaysay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wastakfir dembi dhaaf u dalab dhaafitaan u dalab lidembika dembigaaga iyo walilmu'miniina ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaati dumarka muminiid mu'minaadka aba ha u duceeyo ilaahay dembigooda inuu dhaafo u dalab taasna markaa waxaa soo gelaysa iyagoo aan kula joogin u duceeyo dembi dhaaf u dalab wqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi ikhbaaran can ibraahima sala allahu alayh wasalam isagoo nabi ibraahim ka warramay inuu yihi rabbana kfir lii rabbigayo noo dembi dhaaf aniga iyo waliwaalida iyo labadayda waalid iyo walilmu'miniina dadka mu'miniintaaba yowma yaquumu lxisaaba maalinka xisaabtu ay kacayso ee maalinka qiyaama ilaahay ou noo dembi dhaaf waay marka labadaa waalidna ama maaragtay aabbihii markaa uu u ducaynayo nebi ibraahim calayhi salaam waxay ahayd intii aan maaragtay aanay u caddaan inuu caduwun lilaahi yahay waxaanu fulinayay markaa ballanqaadkii hore wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabihi ilaa can mawcidati wacadaha iyah falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minhu ina ibraahiima la awaahun xaliim waayahay waxaa jira haddaba dadka qaar baa waxay idhaahdaan ila nebi ibraahim aabihii aazaruuha sida qur-aanka rabbi ku sheegay waid qaala ibraahiimu liabiihi aazara atatakhidu asnaaman aaliha aazaruuha aazarina mushrik buu ahaa shirkigii baanu ku dhintay meelo badan baa ilaahay qur-aanka ku sheegay waay dadka qaar baa waxay idhaahdaan nebi ibraahim aabihii muumin baabuu ahaa silsiladda nebi maxamed calayhi salaam uu ku abtirsanayaana dhammaantood muslimiin bay wada ahay oo haddaa aazarahani muxuu aha aazarahani adeerkii buu ahaa bay dhahay ma garat weliba sharaxana qowlka noocaasa uu ku sheegayaa ibnu callaanku sharaxan kitaabka uu saaray laakiin qowlka noocaasa waa qowl aad iyo aada u baatila weeye oo qur-aanka iyo xadiidkaba ka soo horjeedo weeyaanoo aada u daciif ah niman mutasawifo ah oo wax isku dhoobdhoobtay ayaa la yimi sheekada noocaas qaala wuxuu uhi wacan abidardaai radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama wuxuu maqlay rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu leeyahay maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo muslimin muslim oo yadcuu u ducaynaay liakhiihi walaalkii bidahri اlgaybi maqnaan ugu ducaynaaye bidahri اlgayb waxaa looga jeedaay fii kaybati اlmadcuwi lah aw fii sirih yanii ka loo ducaynayaa iyadoo uu ka maqan yahay buu u ducaynaya ilaa hadduuse jiro qaala almalaku malagu wuxuu ku yidhaahdaa walaka adna waxaad leedahay bimilin ay bimili maa dacawta waxaad ugu ducaysay oo kalead helaysa rawaahu muslim marka waxaynu halkaa ka qaadanaynaa waa laga aqbalayaa oo walaalkii wixii uu ugu ducadu ugu duceeyo horta waa laga aqbalayaa koow waata kale isagana taasoo kalea la siinaya sidaa awgeed baa alimaamu nawowiyu wuxuu ihi raximahu llah bar ka mida salafkii waxay ahaayeen markay doonayaan inay ducaystaan qof walaalahooda muslimiintaa ka mida bay u ducayn jireen haa si kaana waxa weeyaan maaragtay loo siiyo isagana haddii aan laba kuu roon yahay looga aqbalo taasoo kale loo siiyo qaala wacanhu ay wa can abi dari ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa mid wuxuu ahaa mid yidhaahda dacwat lmari lmuslimi qofka muslimka ah ducadiisa liakhiihi walaalkii uu uga duceeyo bidahri اlgaybi isagoo ka maqan mustajaabatun ay mujaabatun waa mid la aqbalay cinda ra'sihi madaxiisa waxaa jooga malakun malag muwakalun arrinkaa loo xil saaray ay malakun ma'muurun bi hada alcamali khaasa malag arrintaasun loo diray kulamaa dacaa mar kastoo uu duceeyo qofka muslimka ahi liakhiihi walaalkiisa maqan bikhayrin khayr ugu duceeyo qaala almalaku malagii wuxuu odhanayaa almuwakalu bihi arrinkaa loo wakiisha aamiin buu odhanaya aamiin ilaahay ow aqbal walaaka bimilin adna iyadoo kale aad leedahay arrinka aad ugu ducayso oo kale ayaad leedahay waay waa tahay rawaahu muslim marka xadiidtaasina masaladaasi muhiimka ah ayay sheegaysaa qaala baabun fii masaa'ila min adducaa waa baab ku tacalluqa ama ku saabsan masalooyin ka mida ducada yani dhowr xadiidun buu soo aroorin doonaa oo ka warramaya ducaayinkii rasuulka sala allahu alayhi wasalama wax ka mida sheegaya can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man sunica ilayh qofka loo sameeyo macruufun wanaag loo sameeyo oo faqaala lifaacilihi qofkii u sameeye ku yidhahda jazaaka allahu khayran ilaahay khayra ha kugu abaalmariyo faqad ablaqa wuu ku xeel dheeraaday fi hanaa ablaqa ay baalaqa wuu ku xeel dheeraaday fi hanaa'i ammaantii iyo abaalgudkii loo maaragtay uu abaalgudaayey qofkii wanaagga u sameeyey uu ku xeel dheeraaday rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkuna sidaa uu sheegay wey alimaamu tirmidiy waa xadiid saxiixa weeye waxaana xadiidkan laga qaadanayaa qofkii wanaag kuu sameeyey abaalgudkiisi waa inaad u ducayso aad tidhaahdo maaragtay jazaaka allaahu khayran xadiid kalena wuxuu sheegayaa man sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah haddii waxa weeyaan qof wanaag idiin sameeyo u abaalguda haddaad markaa weydaan waxaa ugu abaalgudaan oo kale u duceeya ha jazaaka allaahu khayran baa la odhanaya weliba waa lagu celcelinaya ilaa loo malaynayo ama looba arkaayo in loo abaalguday waaya qaala wuxuu uhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha habaarina walaa tadcuu calaa awlaadikum caruurtiinana ha habaarina walaa tadcuu calaa amwaalikum xoolihiinana ha habaarina waay laa tuwaafiquu ay laa tuwaafiquu sidaydaan u waafiqin hadda bal sidaa dheh laa tuwaafiquu ay lianlaa tuwaafiquu sidaydaan uga waafiqin min allahi ilaahay xaggiisa saacatan saacad yus'alu fiiha la weydiista cataa'an deeqoo fayastajiiba lakum oo idin aqbalo saacad ilaahay wixii aa weydiisataanba maaragtay uu idinka aqbalaayo si aydaan u waafiqin ha habaarina naftiinna iyo xoolihiina iyo carruurtiinna toona rawaahu muslim marka xadiidkani waa xadiid aad iyo aada u cadiima insaankuna sidiisaba dabeec ahaan waa mid deg deg badan oo cajuula weeye waxaa iska dhici karta wax yare hadday ka hor yimaadaan inuu habaarkii la dhaqsado oo neefkii xoolaha ahaa ama ilmihii ama maaragtay cid kale uu la dhaqsadaa dhici karta wakhtiyadanna sideedaba waxaa iska jira wakhtiyo dee samadu furan tahay oo ilaahay jalla wacalaa wixii la weydiisto uu qofka siiyo hadduu duco yahay iyo hadduu habaar yahayba sidaa awgeed baa dumarada iyo had iyo jeer waa iskaga badan tahay habaarka carruurtu ee markay ka yar xanaajiyaanba ama ay ka yar dhagaadaygaanba waxay iska dhacda inay waxa weeye habaar u dedejiyaan marka carabka waa in habaarkaasi laga jaro oo la baro ducada iyo aslaxa kalaa iyo hadallada wanaagsan ee ducada waa in la baro weeye waay xadiid kale oo xadiidkani markaa ciladu sheegaya waa maxay waa lianlaa tuwaafiquu saacata alijaabati xaala ducaa yah waa si markaa dee xaala ducadii la aqbalaya intay ugu beeganto dabeetana wixii ugu dhacaan sharkaad ugu habaaraysa uu ku dhaco deetana ha dhow aanad u murugoon doonad odhan allah waay cillo kalaa jirto xadiid kale uu sheegayo muslimku warinaya oo odhanaya laa tadcuu calaa anfusikum ilaa bikhayrin faina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun naftiina khayr mooye wax kale ha ugu ducaynina oo shar naftiina ha ugu ducaynina waayo malaa'igtu waxaa leedihin aamiin bay leeyihin markaa waxa weeye ducaynaysaan malaa'igtiiba aamiin idinleh waaya waxaynu halkaa ku yar daraynaa shaarixu soo rarayaa ducadu mar walba waa mid loo baahan yahay in lagu dadaalo lala yimaado haddana wakhtiyada qaar baa ducada la aqbalaayo wakhtiyadana waa in lagu sii dadaalo waay aan xadiista qaar akhrino wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wa huwa saajidun marka addoonku rabbigu ugu dhow yahay wa huwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahay faakiruu badiya aducaa ducada badiya rawaahu muslim waynu soo marray xadiidkan waynagii soo maray wa canhu ay wa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi yustajaabu waa la ajiibayaa liaxadikum midkii maa lam yacjal inta aanu degdegin siduu u degdegayaa yaquulu wuxuu odhanaya qad dacawtu rabbi rabbigay waan baryay oo falam yustajab lii laygama aqbalin muttafaqun calayh sidaasuu markaa odhanaya wa fii riwaayati limuslimi riwaayad kaleoo muslimka u sugnayd waxay ahayd laa yazaalu ka zuuli maayo yustajaabu lilcabdi addoonkii in la aqbalo maa lam yadcu inta aanu ku ducaysan biismin dembi aw qatiicati raxmin ama qabaraabogoysnimo maa lam yastacjil inta aanu degdejisan qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi mal isticjaalu isticjaalku waa maxay qaala wuxu uhi yaquulu wuxuu odhanaya qad dacawtu waqad dacawtu waan ducaysto waan ducaystay oo falam ara yastajiibu lii maan arag in maaragtay laga aqbalayo iyadoo laga aqbalayo fayastaxyustiru fayastaxsiru wuu ka daalayaa markaa ducada cinda daalika kolkaasuu ka daalayaa wayadacu ducaaa ducadana wuu iska daynayaa waay xadiidkana markaa bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu ikhwaani inoo tilmaamayaa qofku ilaahay jalla wacalaa ha baryo weliba wax weyn ilaahay waa inaad weydiisato fa ina allaha laa yatacadamuhu shayun acطaah ilaahay jalla wacalaa wax walba waa la haya wuxuu bixiyeyna ilaahay kuma weyna ilaahay jalla wacalaa wax weydiiso su-aashana jasmi oo waxa weeye jar rajadana weyne oo ilaahay jalla wacalaa inuu kaa aqbalayu kaa ajiibayo filo oo raje aadaabta ducadana waxaa ka mid ah isticjaalka in la yska ilaaliyo oo qofku waxa weeyaan uu maaragtay idhaahdo warniyo waa ducaysanaynaa unoo maaragtay ma arkaynaba waxna laga aqbalayo sidaa qofku waa inaanu odhan ducadii ha iska wado ha iska wado ha iska wado waayo waxaa dhici karta sidaa xadiista aynu ku gaari doonno ducadii in maaragta lagaa aqbalay laakiin dhibaato kugu soo socotay lagaaga dabaalay waxaa kaloo dhici karta in lagaa aqbalay laakiin dib lagugu dhigay oo wakhti aanad weli gaadhin ilaahay jala wacala uu kugu dibdhigay oo lagaba yaabo imaka inaad uga baahi badanta waxaa dhici karta ilaahay khayrkeeda iyo ajarkeeda aakhira inuu kugu kaydiyey marka si kastaba ha ahaatee isticjaalka qofku waa inuu iska ilaaliyo waana la aqbalayaa oo si loo aqbalaba waxa weeye qofkii waa laga aqbalayaa ducadii qaala almualifu wa can abi umaamata radia allahu canhu qaala qiila lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay waxaa lagu yidhi ayu ducaai asmacu duca teebaa loogu maqal badan yahay macnii loogu ajiibi badan loogu ajiibis badan yahay ilaahay jala wacalaa ugu aqbalis badan yahay qaala wuxuu uhi jawfu leyli laakhiri habeenka qeybtiisa dambe iyo wa duburu salawaati almaktuubaat salaadaha faralka a dabadooda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xasanun bishawaahidihi xadiidka markaa sheekh saliim wuxuu leeyahy waa xasanun bishawaahidihi kadalika alimaamu albaniyuna wuu quweeyaa waay adigu markaa xadiidka sanadkiisa fiihi maqaal qaybtaa hore ee jawfu leyl alaakhir qaybtaasina shawaahid way leedahay oo waxaaba shaahid markaa u noqon kara xadiidkii camar ibnu cabasa ee rasuulku yihi salى اllahu alيه wasalam aqrabu ma yakunu alrabu min alcabdi fi jawfi leyli اlaakhir wain istaطacta an takuna miman yadkuru اllaha tacaala fi tilka asaacati fakun xadiidka qeybtiisa hore shawaahidaasay leedahay laakiin intiisaa dambe wallahu aclam anigu wax shaahida waxa weeye uma arag waay marka wa dubura asalawaat almaktuubaat intaa dambe sida saxiixa ah ma asixin wallahu aclam haddii la yidhaahdo way asaxdayna ee si axaadiidtii kale aynu hore usoo maray ay u waafaqdo waxa fiican in lagu fasiro salaada marka laga sii baxaya weli laga bixin waayo axaadiid badan aynu soo marray baa wakhtigaa kusoo aroortay salaada dabadeeda haddii la yidhaahdo ma la ducaysan karaana waa inagii hore usoo marrayoo tan maaragtay imaamku dadka uu ducaynaya mar walba aamiinta iyaguna hayaan iyadu waa bidc shaki ma laha haddii markaa dee mararka qaar wax dhacay oo kale uu yimaado arrin waxa weeye yimi ama qof loo ducaynaya xanuunsaday ama tusaale ahaan ilaahay roob la weydiisanaya adigoo arrin mararka qaar dee timi iyadu waa halkeeda laakiin tan caadada laga dhigtay ee mar walba imaamku intuu dadka kusoo jeedsado u ducaynaya taasi horta waa bidco laakiin qofku axyaana wou iska ducaysan karaa aba ducayste e gacmahan kor loo qaadayo marka salaada laga baxo ee sidaa qofku odhanayo waxay ahlucilmigu idhaahdeen iyaduna ma sugno wax daliila ma laha oo bidca iyaduna noqonaysaa waay si kastaba ha ahaatee dee qofku inuu salaada intaanu ka bixin uu ducaysto ilaahay uu baryo weeyo wakhtigaasa wakhtigii ducada ah marka salaada laga baxana waxay ahlulcilmigu idhahdaa waa wakhtigii tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo ilaahay jala wacalaa ammaantiis iyo arrimaha caynkaas waay qaala wuxuu uhi wa can cibaadata bni saamiti radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi maa cala alardi dhulka korkiisa kuma sugna muslimun qof muslim oo yadcu llaha tacaala ilaahay maaragtay ka baryaya bidacwatin baryo ilaahay jala wacalaa ku baryaya ilaa hadduuse jira aataahu llahu iyaaha ilaahay wuu siiyaa waxaa rabbigii uu weydiistay aw sarafa canhu ama wuxuu kaga leexiyaa min asuui xumaanta xaggeeda milahaa iyadoo kale shay kale oo xumaana ayuu kaga duwaa maa lam yadcu inta aanu ku ducaysan biismin dembi aw qatiicati raxmin ama qaraabo goysnimo qaraabo la jaro faqaala rajulu nin baa yidhi ninkaasoo min alqowmi ragga ka mida idan haddaan nughira waanu badin doonaa nughira buu ii qorayaa laakiin waa nughira waayo idantaa ficilkaa mudaaric dee nasbinaysa idan haddaa mar haddii xaalku sidaa yahay nughira waanu badin ay min adducaa'i bigayri ismin walaa qatiicati raxmin طamacan fii ixsaan illaah qaala wuxuu rasuulku yihi allahu ilaahay baa akaru ka badan ay akaru ixsaana mima tasaluun si kasta haddaa u badisaan ducada iyo su-aasha ha u badisaan ilaahay ixsaankiisa iyo deeqdiisa iyo nicmaduu bixiyuunbaa mar walba ka badan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiixun wa rawaahu waxaa kaloo wariya alxaakimu xaakim baa wariye min riwaayati abi saciidin isagoo ah riwaayadda abi saciid alkhudri wazaada fiihi waxaanu ku kordhiya aw yadakhira lahu min alajri milaha aw yadakhira lahu ama wuxuu u kaydinayaa min alajri ajarka xaggiisa milahaa iyadoo kale shay waxa uu ilaahay weydiistay la nafci oo la waxtar ah ayuu aakhire waxa weeye ugu kaydinaya markaa ducadii qofku ilaahay wax wanaagsan weydiistay ee dembi iyo ismi toona aanu ku ducaysanin marmarnaba meel cidlaa ku dhici mayso mar kaste khayr iyo meel wanaagsan bay ugu hagaagaysa sidaa awgeed baa isticjaalkii qofku waa inuu iska ilaaliyo xadiidka hore aynu ku soo maray xadiidkana xadiis saxiixa weeyaan waxaynu ku yaro daraynaa markaa masaladaynu sheegayna waa waqtiyada ducada la aqbalo waxaa ka mida jawfu leyl alaakhir oo xadiidkaasi jawfu leyl alakhiir oo xadiidka aynu imika akhriyayna uu tilmaamay waxaa kaloo la aqbalaa ducada adaankiiyo iqaamada dhexdeeda waa waqti qiimo badan oo ay tahay in la ducaysto waaye waxaa kaloo markaa ka mida qofku markuu sooman yahay iyadana ducadiisa waa la aqbalaa qofka musaafirkaa ducadiisa ducada waalidku waladkiisa u duceeyo ducooyinka caynkaasa qofku marka uu qofkii meydkaa dhintay indhaha u laabayo indhaha uu isugu laabayo ducada uu la yimaado ducooyinkaa waa la aqbalaa waa in lagu dadaalo ducooyinka caynkaasa iyo kuwa kale soo aroorayba baaraka allah fiikum wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana yaquul wuxuu ahaa mid yidhaahda cinda alkarbi marka ay dhibaato timaado kalbiga waxa ahlucilmigu ay ku fasiraya alamru aladii yashuqu cala اlinsaani wayamla'u sadrahu gayda waa arrinka qofka markaa dhibaya dhibta ku ah ee hami iyo murugo ka buuxinaya qalbigiisa weeye karbiga marka uu yimaado wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcaiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu lard wa rabu lcarshi alkariim muttafaqu calayh laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaahay mooyaane allaha alcaiimu weynaa alxaliimu dulqaadka badan laa ilaaha ila allah rab lcarshi alcaiim ay saaxibu lcarshi alcaiim allaha rabbiga weyn u saaxiibka laa ilaaha ila allah rabu samaawaat riwaayad kalena sabci bay ku daraysa wa rabu lard wa rabu lcarshi alkariim marka carshigii marna waxaa lagu sifeeya alcaiim marna alkariim muttafaqu calayh xadiikan ikhwaani marka dhibaata ay kula soo daristo ha iloobina carabka saar dikrigana aadka u qiimaha badan dikriyo kaleo cinda shadaa'id la akhristaana way jiraano dee waxaaba ka mid ah qofku inuu idhaahdo xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ama xasbuna allaahu wa nicma alwakiil waxaana xadiidkani ina tusayaa ilaahay jalla wacalaa towxiidkiisa iyo in lagu sifeeyo sifooyinkiisa uu xaqa u leeyahay inay tahay maaragtay dawada dhabta ah ee lagaga badbaado kurubaadka iyo dhibaatooyinka oo dhibaatada waxa weeye lagaga badbaado waay sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay soo raraan dad wakhtiyo dhibaatooyin ay la soo dasreen ama ay ku yimaadeen adkaartan intay akhristeen iyagoo ilaahay jalla wacalaa ku kalsoon rajo wanaagsanna ka qaba ilaahay dabadeetana dhibaatadii si deg dega uu uga fayday waxaa la yidhi alxasan albasriy taabicigii la odhan jiray qaaliga ahaa ayaa waxaa fariin u soo diray ninkii la odhan jiray alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii dhibta badnaa dadka iska layn jiray wuxuu yihi deetana xasan markii uu fariintii soo diray cidii soo diray isagoo i yeedhaya aan dikrigan akhristay oon carabka saaray ya markiiba dabadeetana arrintii way isbedeshay wuxuuhi warniyow aada iyo aad baan waxaan cidda kuugu soo diray inaan ku diloon kaw kaaga siiyo inaan ku dilaan doonaya buuri laakiin hadda aad baan kuu jecelo dadka adaan kuugu jecelay maka waxaad doonaysana weydiisa buuri ya ahlulcilmiga qaar baa markay xadiidkan sharaxayaan qisadan soo raray wallahu aclam sanadkeeda anigu ma arag laakiin waxa weeyaan maaragta waa wax iska dee dhici kara weeye qaala baabu karaamaati alawliyaai wa fadlihim halkaasaynu u daynaynaa waxaa sidaa inoogu dhammaaday baabkii ku saabsanaa adkaarta iyo ducooyinka abwaab kale ayaynu gelaynaa marka ikhwaani waxaynala gudboon baaraka allaahu fiikum ducooyinka wixii qofku uu ka qaybi karaya intuu ka qayba inuu aada iyo aada u akhristo oo uu ku dadaalo ayaa walaalayaal muhiima kadalika adkaartaasi kuwa salaadaha ka dambeeya kuwii kaleba iyadana qofku inuu waxa weeye akhristaa muhiima haddii qofku aanu wada jamcin karahayn oo dhammaantood aanu la wada iman karahayn in sugan oo uu laasimo oo uu joogteeyo qofku inuu ku dhago oo uu ilaashado ayaa aada iyo aada u muhiima ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo khayrka iyo wanaagga ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu ina mariyo waddadii nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online